ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka qayb galay daafurka qalimada shabakada aragga oo markii ugu horeysay ka howlgalaysa gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho maamulaha isbitaalka ali xisaan ee magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey shabakadan aragga oo markii ugu horeysay ka howlgalaysa soomaaliya barnaamijkan oo hadda retinal surgeryga waxaa ka horreeyey sida dhakhtarka uu sheegay muddo shan sano ka hor in laisku dayay barnaamijkan cornea transparentiga runtiina dad badan ay ka faa'iideen oo maanta muqdisho jooga ama gobolada jooga waxaa ku xigay barnaamij kaleeto oo aada dadka u faa'iiday ay ka mid ahaayeen ummad badan dad badan oo arday ah ay ka faa'iideen oo ahaa barnaamijkan refractive lastic surgeryga oo asna aada looga faa'iiday ayaa ku xigay waxaa saddexeeyey barnaamijkan oo aan inta badan caqabado badan lagala soo kulmay oo maxaan ku rahdaa runtii waxaa ka dhawaajiya doctor axmed coostiga runtii markaan carabaano waxaa taqriiban wax oo adin nus bilyan kayar ayaa ku baxa insha allahu tacaala markii laisku daro microscoobka iyo mashiinkiisa insha allahu tacaala waxaa caqabadaas dheer iyadoo lacagta intaa leeg ku baxday haddana inaan ogaanay in waddankeena aan wax walba la keeni karin oo ay ka mid ahayd in la yidhi mashiinkan not possible in africa in la geeyo dhibaato weyna laga soo maray waxaan nooga markhaati kaco doona insha allah kambanigii waxaa lagu wareejiyey in xawilo oo la geeyo south africa oo la wareejiyo inta holland laga qaado south africa la geeyo south africa bacdi laga soo diro somaal la keeno runtii waa culeys badanaa laga soo maray laakiin maanta ayaan joognaa natiijadiisii oo alxamdulilah dad badan ay ka faa'iidaysteen ahamiyaddeena taasi ahayd insha allahu tacala waxaa taargetka noo ahaa oo aan ku fikireynay laba kun labaatan iyo kowdii ilaa hadda aada buu ugu fikiraayo laga shaqeynaya maskaxda dhinaca kale culimmada iyo martisharafti kale oo isugu jira dhaaa dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in soomaaliya la keeno shabakad ka shaqey doonta dhanka aragga
runtii xafladdan daafurka ah qaliinka indhaha qaybaha ku saabsan isbitaalka alixsaan uu samaynaayo waa arrin aada loogu farxo oo horumarka waddankeena qayb ka noqonaysa isbitaalkuna runtii isbitaal sida magaciisaba uu yahay al ixsaan oo ixsaankiisa u badan yahay ayuu yahay oo dad badan howlahaas caafimaadka oo indhaha u qabta ah waan u mahad celinayaa dadka hawshaas wado oo doctor shiino uga horeeyo iyo asxaabtiisa caafimaadkuna ilaahay ayaa bixiye waxyaabaha ugu muhiimsan ee adeega bulshada loo qabto ayuu ka mid yahay weliba haddana indhaha markii la yidhaahdo waa meelaha yani xanuunkeedana aan loo adkeysan karino saxar yar hadduu isha kaaga dhaco aad u baahan tahay si deg deg ah in lagaaga bixiyo oo wax loo sii adkeysan karaan ahayn haddii uu xuub sii fuulo oo araggii uu noqdana dhibka uu leeyahay qofkii arkay ayaa garanayo oo dadka markii indhaha loo fiiqo sidii waxay noqdeen dad hadda dhashay oo kaleo derbiyada ayay akhriyaan iftiinkaas ay arkeen qur-aankii ayay akhrinayaan dhalasho cusub ayay u tahay
doctor maxamuud shiino dhakhtarkan oo saaxiibkayna ah aniga si gaara aan saaxiibo u nahay walaalo u nahay muddo badanna aan soo wada shaqaynay wuxuu ka mid yahay dadka dhinacan indhaha runtii dadaalka weyn ka bilaabay meel wanaagsanna gaarsiiyey waa run yacnii qayb kastaba waa horumarti laakiin qaybtan ah in wax laga qabto vetro resina vetro muxuu retina oo aragga qaybta ku shaqada leh ee muxuu ahay gadaale ee indhaha yacni qaybna waa qaybta iftiinku maro qaybna waa qaybta aragga naftiisa ka shaqaysa qaybtaas oo inta badan dibadda loo diri jiray in maanta laga bilaabo isbitaalka al-ixsaan macnaheedu waxaa waaye in dadaal badan loo soo maray waxaan ahay physician waxaan ka shaqeeyaa clinic laakiin waxaan arkaa bukaano badan oo hypertension diabetes u badan lehna mar walba khatartaas ah inay complicationskaas la kulmaan indhaha inta badanna waa xarumaha aan kula talinaa waa indhaha inuu bukaanku indhihiisa asaskareeyo qiimeeyo xilli hore ogaado intaan indhaha dhibaato ka gaarin marka xarumaha oo indhaha dhakhaatiirta u badan oo u dira bukaanada nahay marka waanan alixsaanna waxaan umalaynaa hadda in tiimka fadhiya way yaqaanaan maalin walba bukaanan u wacaa inaan idhahdo bukaankaas idin soo diray runtii dadaalka aada wadaan ah inaad horumar ku samaysaan servicekii kolba shaqo culus aad soo kordhisaan wax uun muhiima maanta waxay ka dambeeya in aan cid la diri doonin laleeyahay indhaha waxba dalka lagama qaban karo munaasabadan waxaa ka qayb galay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed culamoodiin dhaqaatiir ka kala socotay isbitaalada ku yaala gobolka banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada